galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa maalin talaadaha bisha ogostna waa saddex iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali dot com waxaan idaacadda galabta si wada jir idinkugu soo jeedinayaa anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo dahre ciidle
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah dagaallo culus oo gobolka bakool ku dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ururka al-shabaab
waxaa sidoo kaleeto aan idiin haynaa waraysi aan la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka puntland oo ka hadlaya wada shaqaynta ay ka doonayaan dadweynaha kadib qaraxyadii magaalada gaalkacyo qof kastaa jaadkiisa waa yaqaanaa inta makhaayadaha wada fadhiisata gaarkiina waa istaqaanaa haddaanay magac ahaan isu garanaynin badiba weji ahaan waa laysu yaqaanaa qofka ku soo biira ee wejigiisu ku cusub yahay meesha in la isweydiiyo qofka iyada ah hay-aduhuna runtii amarka waa ku istaan si loo sugo nabadda tallaabooyin cusub ayaa dowladda puntland soo daari soo saari doontaa maanta ama berrita haddii ilahay ogolaado isbalinka hore sidoo kale waxaad maqli doontaan somalilan oo sheegtay in dad ka badan hal milyan oo qof ay saxeexeen codsi lagu doonayo aqoonsi caalamiya inay hesho somalilan waa codsi laga qaaday dadka reer somalilan gobol walba oo ay ku muujinayaan dareenkooda iyo rabitaankooda waxaanu ka qaadnay hal milyan iyo koob iyo labaatan kun waxay ku kala nooyihiin lixda gobol ee somalilan
dooda gaaban umuuraha maraykanka iyo qodobo kalena waan idiin haynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida
ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa ku dhimatay iska horimaadyo culus oo tan iyo shalayta ka dhacayay gobolka bokool oo dhex marayay ciidamada al-shabaab iyo kuwa deegaanka ee gobolkaasi dagaaladan xooggooda ayaa ka dhacay deegaanka muragabo oo ku yaala gobolka bakool wararka aanu ka helayno ilo lagu kalsoon yahayna waxa ay sheegayaan in dadka dhintay ay ka wada tirsan yihiin dhinacyada dagaalku dhex maray waxaana ku jira sideed ka tirsan ciidamada deegaanka sanad ka hor ayay ahayd markii ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay weerar culus oo xidhiidha ku qaadeen saldhigyo ay al-shabaab ku leedahay gobolkaasi bakool dhinaca kalena afar askari ayaa ku dhaawacmay kadib markii maanta maleeshiyada al-shabaab ay weerar kadisa ku soo qaadeen kolonyo ka kooban ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo meel toddoba kilomitir u jirta deegaanka luuq jeelow ee gobolka hiiraan
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa maanta waxa uu aqalka cad ee maraykanka uu kula kulmay dhigiisa costarica louis guermo soles si ay u dhammaystiraan heshiis dalka costarica lagu siinayo malaayiin dollar oo gargaar militari ah isku day uu maraykanku ku doonayo in lagu xakameeyo dembiye abaabulan iyo weliba ka ganacsiga tahriibta ayaa madaxweyne obama iyo ku-xigeenkiisa joe biden waxay isku raaceen in dalka costarica loogu deeqo lacag gaaraysa soddon milyuun oo dollar oo la siinayo militariga dalkaasi gargaarkaasi ayaa wuxuu isugu jiraa laba dowladood oo kuwa xamuulka qaada ah laba doonyood oo kuwa waaweynee gaafureega ah iyo laba doonyood oo yaryar oo kuwa dheeray ah qalab hawada ishaafalataya barnaamijyo kombyuutara ah oo kuwa faraha dadka looga qaada waxaa kaloo heshiiska lagu siinayaa costarica qalab kaleeto oo ciidan oo ay ka mid yihiin saddex gawaarida gaashaamana qalab isgaasineed iyo weliba dhismooyin ciidan
ciidamada cirka ee dalka nigeria ayaa sheegay maanta oo salaaso ah in ay dhaawac culus gaadhsiiyeen hogaamiyaha ururka boko xaraam abubakar sheeku iyo qaar ka mida hogaamada sare ee ururkaasi kadib markii ay bartilmaameedsadeen xarumaha ururkaasi oo weeraro cirka ah lala eegtay saani cismaan oo haafayeen u hadlay ciidamada cirka ee dalka nigeria ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in hogaamiyaha boko xaram uu si weyn u dhaawacmay dhaawacaasna uu ka gaadhay garabka kadib markii ciidamada dowladdu ay duqeeyeen dhulkayna oo ay gacanta ku hayaan boko xaram hore ayay nigeria u sheegtay inay dileen hogaamiyeyaal ka tirsan ururka booko xaraam hase ahaatee mar dambe ayaa warkaasi beenoobay kadib markii ay ka soo muuqdeen cajalado fiidiyow ah oo ay iska soo duubeen turkiga ayaa sheegay in ay ka noqonayaan war hore ay u sheegeen oo tilmaamayay in ururka isus ay ka dambeeyeen weerar u geystay wiil dhallinyaro ahaa oo isku qarxiyey maalintii sabtidii aroos ay lahaayeen kurdiyiinta halkaas oo ay ku dhinteen konton iyo afar qof ra-iisul wasaaraha dalka turkiga binali yildrem ayaa waxa uu sheegay in wararkaasi hore ay sheegeen ay ku saleeyeen hadallo aan sugnayn oo laga soo xigtay qaar ka mid ahaa goobjoogayaashii halkaasi ku sugnaa ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay inaan ilaa iyo hadda xog sugan aanan ka haynin cidda weerarka ka dambeysay isaga oo sheegay in wararkii ay hore u sii daayeen ay ahaayeen kuwa aan saxayn
halkaa dhegaystayaal wararkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a idaacaddeenii galabnimo ayaynani ku guda jirnaa
sida aad wararkaba ku maqlayseen ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa ku dhimatay dagaallo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay gobolka bakool waxaana dagaalku uu u dhexeeyaa ciidamada maamulka ee deegaanka iyo maleeshiyada al-shabaab warbixintan waxaa baydhabo nooga soo diray wariyaheenna v o a mukhtaar maxamed catoosh wararka naga soo gaaraya gobolka bakool ayaa xaqiijinaya dagaalo goosgoos afar iyo labaatankii saac ugu dambeeyey inay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolkaasi bakool iskorimaadyada gobolka bakool ka dhacay ayaa u dhexeeyey kooxda shabaab iyo ciidamada gobolka bakool waxayna iskorimaadyadaasi bilowdeen markii kooxda shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen gobolka bakool dagaalku ugu culus wuxuu ka dhacay deegaanka muuragaabey oo qiyaastii soddon kilomitir dhanka galbeed ka jira magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool in ka badan shan iyo toban qof ayaa ku geeriyooday dagaalka ka dhacay deegaanka muuragaabey kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada dagaalamay guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed ayaa sheegay in kooxda shabaab oo weerar kusoo qaaday muuragaabey ay ku guuldaraysteen inay gacanta ku dhigaan fariisinka ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka muuragaabey islamarkaana iska caabin ay la kulmeen
runtii khasaare badan kudhiyadii meeliya ciidamada dowladda soomaaliya wayba dhaawacay dhimasho baleyin dhaawac ilaa siyeed qofood sagaal qofood dhaawac jir dhimashan ilaa siyeed meelahaas ayaa jirta marka nimanka nabajiidkaana khasaare badan leyin geesidii dhimashadii ilaa kun iyo shan
gudoomiyaha degmada xudur wuxuu sidoo kale sheegay deegaanka muuragaabey in weli gacanta ay ku hayaan ciidamada gobolka bakool wuxuuna caddeeyey ciidamada dowladda federaalk ee gobolka bakool ku sugan inaysan wax taakuleyna ka helin dowladda federaalka balse ay yihiin buu yidhi dad muwaadiniin oo waddankooda difaacanaya ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka bakool ayaa howlgallo muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ka sameynayeen deegaano ka tirsan gobolka bakool oo ay kula dagaalamayeen kooxda al-shabaab waxayna ciidamada bakool ku sugan ku guulaysteen inay furaan waddada isku xirta ceel berde iyo xudur inkastoo waddooyin muhiim ay weli go-doonsan yihiin degmooyin ka tirsan gobolka bakool kuwaasi oo shabaab ay xireen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax walba ku wahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo cawayska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a awaysiin walba toddobada iyo sideedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
halkaasi aad nagala socotaan waa v o e washington maamul goboleedka puntland ayaa mar kale ku celiyey baaq ay u jeedinayaan dadweynaha in ay kala shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga hortago weerarada argagixiso kadib qaraxyadii maalintii axaddii ka dhacay magaalada gaalkacyo oo ay ku dhinteen toddoba iyo labaatan qof haddaba cabsi intee leeg ayay puntland ka qabtaa in weeraro kale lala beegsado deegaamada hoos yimaada su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu weydiiyey maxamed cabdi sandheere madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiim cabdilaahi xaaji cumar camey oo ku sugan magaalada gaalkacyo bismi illahi raxmaan raxiim guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan bahda v o e da iyo shaqaalaheeda waa idin salaamaya hawshan qaraxa ah oo dhacday axaddii maalintii taariikhdu ahayd koob iyo labaatanka bisha saacaddu markay ahayd about tobankii meelaha waxaanu ka ognahay waxa weeye ilaa iyo iminka hay-adaha amniga sirdoonka ayaa gacanta ku haya meeshay ka yimaadeen dadkii waday iyo magacyadoodii iyo waxoodii runtii waa la wada hayaa laakiin maadaama aan riboorkoodii si dhamaystiran aanaan u helin ma jeceli inaan la qaybsado hadda saxaafadda laakiin muxuu ahaayey baabuurtii qaraxa samaysay jesus namberkoodii iyo dadkii waday iyo aagaga ay ka yimaadeen dhammaan waa wada haynaa waan gartay maamulku waxa uu sheegay maruu la hadlayay shicibka in haddii ay arkaan qof ay ka shakiyaan ay booliiska u sheegaan magaalada gaalkacyo waa magaalo weyn sidee bay arrintaasi ku suura gelaysaa wal runtii waxay ku suura gelaysaa qof kasta jaarkiisa waa yaqaanaa inta makhaayadaha wada fadhiisata gaarkiina waa ay istaqaanaa haddaanay magac ahaan isu garanaynin badiba weji ahaan waa la isu yaqaanaa qofka kusoo biira ee wejigiisu ku cusub yahay meesha in la isweydiiyo qofka iyada ah hay-aduhuna runtii amarka waa ku haystaan si loo sugo nabadda tallaabooyin cusub ayaa dowladda puntland soo daari soo saari doontaa maanta ama berrita haddii ilahay ogolaado gelinka hore waxaan ujeeddada iyaduna waxay tahay sidii loo sugi lahaa runtii amniga iyo deganaanshaha gobolka guud ahaan iyo gaar ahaan puntland waan gartay qaraxan waxaa lagu sheegaa inuu yahay amaba uu ahaa kii ugu cuslaa ee puntland ka dhaca qaraxyo hore way jireen laakiin marka la eego tirada dhimashada dadka iyo burburka hantida waxaa la yidhahdaa waa kii ugu weynaa ma filaysaan qaraxyo noocaas oo kale ah in ay puntland kusoo foolleeyihiin runtii bal horta marka ugu horreysa waxaad og tahay cadaawad guuna inay ka dhexayso ururada runtii isu xil saaray iyagu ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto iyo dadweynaha adduunkaba inay gumaadaan nimanka isu xil saaray iyo puntland cadaawad gaara oo guuna ayaa ka dhexaysa waxaad ka warhaysaan suuj dagaalkii ka dhacay iyo garacad waxaad ka warhaysaan boqolaal inay ku dhinteen meesha boqolaal kalena gacanta looga hayo weli maxkamadoodii socota qaarna already maxkamadooda ay dhammaatay warkooduna dhaqso aada u heli doontaan bilowgoodii marka nimankani waa niman yacni isu xisaaray ummadda inay gumaadaan marka waa wax dhici karaa meel kasta waa ka dhici karaan xamar bay every second ka dhacaan yurub waxaa ka taagan waad ogtihay maraykanka probably siyaabo kala duwanba ama kuwa ha ahaadeen loocala ama kuwo kaleba ha ahaadeen weliba iminka loocalka u badan waad ka warreysaa inay ka dhacaan marka wax lala yaabo maaha haddii qarax kale ka dhacay iminkana mid yani runtii yani quwad fara badan uu ka dhacay awood badani uu ka dhacay puntland bisha koob iyo labaatankeedii kaasoo awooddiisa aad ku muujin karto wuxuu ka dhacay dhulkii loogu talagalay dadka danyartii inay ku shaqaystaan oo ka dhigtaan meel ganacsi boqol guri oo dawladdu dhowaan samaysay boqolkuba saaxadday ka baxeen ugu yaraan kun mitir in ka badan guryihii shacabku lahaayeen dibaasadii baa burburay muxuu ahaa saqafkii baa ka dumay dhakhtarka guud ee dawladda totally meeshii wuu ka baxay marka nimankaas any minute bay samayn karaan xilli alle xilliga doonaan bay samayn karaan laakiin anigu ku odhan maayo waxaasaa soo wajahan iyo waxaasaa ohan anigu dee warka dawladdu noo keentay noo keenaan sirdoonkayagu yumaanu ku duullaa waxaanan odhan lahaa sida keliya ee yani runtii howlahan waxa looga qaban karayay waa iskaashi ku yimaada ummadda soomaaliyeed iyagana waxaanu leenahay wixii war ah haddaydan qaban karin sidaan shalay ba u yidhi annagaa qaban kara warka uu noo soo gudbiya haddii lahaa ogolaado waan gartay marka si kooban wada shaqayntiin hadday noqoto gobollada aad deriska tihiin ama dowladda federaalka soomaaliya wal wada shaqayntayada runtii sidaan iminkaba kuu sheegay dhinaca amniga wada shaqayn badan oo aanu ka leenahay runtii ma ay jirto gobol federaalka anaan ka lahayn muxuu ahaa galmudug baanaan ka lahayn somaliland baanaan ka lahayn waayo haddaanu leenahay kan oo soo dhex maray intuu doonada soo socday baa yacni laga digi lahaa ama lasoo sheegi lahaa ilaa iminkana warkaa ma hayno aanu waase ku daba joognaa runtii
kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka puntland cabdixakiin cabdilaahi xaaji cumar camey oo khadka telefoonka ee gaalkacyo ugu waramay maxamed cabdi xasan sandheere oo washington jooga
magaalada hargeysa ayaa waxaa lagu soo bandhigay saexay in ka badan hal milyan oo qof ay ku dalbanayaan aqoonsiga somalilan urunta seexyadani oo tan iyo bishii afraad ee sanadkani ka socotay dhammaanba gobollada ee somalilan ay ka kooban tahay ayaa daafurkeeda waxaa ka qayb galay madaxweyne axmed maxamed siilaanyo iyo hoggaanka xisbiyada siyaasadda wasiirka arrimaha dibadda doctor sacad cali shire oo wariyahana v o a ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac u warramay ayaa wuxuu u sheegay in natiijada saxiixani ay la wadaagayaan qaramada midoobay urur goboleedka igad iyo midooda afrika waa codsi laga qaaday dadka reer somalilan gobol walba oo ay ku muujinayaan dareenkooda iyo rabitaankooda gooniisu taagga madax bannaanida ictiraafka somalilan waayo waxaad soo bandhigteen natiijo iyo weliba dee cadad baad soo bandhigteen trinty leg baad ka soo qaadeen islamarkaana ka soo baxay petitionkan ama codsigan aad samayseen yoolkaygu waxaa inaanu hal milyan ka qaadno waxaanu ka qaadnay hal milyan iyo koob iyo labaatan kun halkii ku kala noolyihin ma magaalo gaara mise waa guud ahaanba somalilan waxay ku kala noolyihiin lixda gobol ee somalilan waagaag wasiir markaynu eegno marka la yidhaahdo waxaa la samaynayaa petition amaba codsi baa la samaynaya waxaa inta badan dadku isweydiiyaan somalilan laba kun iyo kowdii waxay sameeyeen afti dadweyneay sameeyeen oo ku aadan dastuurkii berigaasi la sameeyey oo dastuurka somalilan oo goonistaagga somalilan sheegaya kan muxuu kaga duwanyay se kii hore ma ka duwanya kii hore waxaa aftibu ah kanuu afti maaha waa codsi waxaanu xoojinayaa kii hore oo kaa hore boqolkiiba toddobiyo sagaashan dhibic toddoba waxay u codeeyeen dastuurka oo ay ku qeexan tahay gooniisutaagga iyo madax bannaanida somalilan kanna waa codsi imminka ay saxiixeen oo ay ka qayb qaateen hal milyan iyo koob iyo labaatan kun isagana ay ku codsanayaan ictiraafka somalilan waxaa la isweydiin karaa wasiir hal milyan iyo koob iyo labaatan kun oo qof baa laga soo qaado dhammaan gobolada somalilan sidee lagu xaqiijin karayaa dadkani inay saxeexeen ay qoraalka soo seexeen maadaama aana weli jirin somalilan adres iyo iyo weliba goobo gaaro dee loogu loogu hagaagayo toosa inta nidaamka loo raacay haddeerto madalasdii lasoo bandhigay waxaan filayna joogtay waxaa la raacay nidaamka caalamiga ah ee loo qaado aftida iyo iyo codsiyada loo qaado waxa weye qofku wuxuu codsanayay in la ictiraafo somalilan waa loo akhriyayey kii akhrisan karayna wuu akhriyayey dabeedna qofku wuxuu qorayay magaciisa iyo telefonkiisa iyo saxiixiisa iyo degmadiisa markaa innaka waxuma naga dhiman adress maadaama aynaan lahayn cinwaan aynaan lahayn qofka waxaa kaga filan mobilkiisa weliba waa laga xaqiijinayay qof walbaba magaciisa iyadoo la isticmaalayo
waa kagu sira dan geesta kale ku weydiiyo muddo shan iyo labaatan sannadood dheeraada ayay somalilan madax banaani haysatay islamarkaana dabcan deeq ay gaar ahayd haddana codsigan aad samaysan horena labada kun iyo kowdii waxaa loo sameeyey afti dhinaca dastuurka ah maxay ka tari karaysaa abaad isleedihiin qadiyadii iyo ictiraaf raadinta ilaa hadda dadaalo badan baad samayseen welina dunidii ictiraaf caalamiya hadday marka laga hadlay qaramada midoobay lagama hayo horta ujeeddada codsigani waxa weeye dadku inay muujiyaan dareenkooda iyo inay fariin u diraan caalamka ay ka taagan yihiin arrinka gooniisutaagga iyo madax bannaanida somalilan waxaa marar badan lagu handacoodaa ictiraafka iyo gooniisutaagga wuxunbaa doonaysan yaroo siyaasiyiino doonaysa inay ku shaqaysato kanuu wuxuu burinayaa taasuu burinayaa runtii wuxuu caddaynayaa in qadiyadda somalilan iyo madax banaanidu ay tahay qadiyad shacbiya gabagabada wasiiraddan ku weydiiyo waad daraas waad soo samayseen codsigii waad soo samayseen hal milyan iyo koob iyo labaatan kun oo qofba waad saxiixa ka soo qaadeen saa hadda lagu soo bandhigay goobta iyadaa yaa lala wadaagayaa dunida ma u gudbinaysaan halkan rikoor ahaan baad u haynaysaan qaab nuceed u adeegsan doontaan dhaatada waxaan doonay inu caalamkao dhan la wadaagno waxaan doonay la wadaagno jimciyada qurumaha ka dhexaysa inaan la wadaagno midowda afrika inaan la wadaagno iigad ururka geeska afrika jaamacadda carabta ururka midooda yurub iyo wadamada maxaanada waaweyn ee muhiimka intaba la wada wadan ayaan doonay sida caalamka oo dhan haddii aynu caalamka ku gaarno miidiya ayaanu doonaa cid waliba ay ka war hayso halka reer somaliland ay ka taagan yihiin siday ugu adag yihiin goon istaagooda rajo ma ka qabtaan in ictiraafkii wax ka tari doonto ha haddaanaan rajo ka qabanta runtii maanaan isku hawleen aad baan ugu rajan weyne
kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor sacad cali shire waxa uu warramayay wariyaheena v o a ee hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac
magaalada gothenburg ee dalka sweden waxaa habeen hore ku dhintay wiil soomaaliya oo sideed jira kadib markii qol uu hurday lagu tuuray bamgacmeed shilkan ayaa la sheegay inuu dhacay xilli qoyska ilmahaasi dhalay ay hurdeen iyaga oo ka yimid dalka britain waxaana wiilka geeriyooday lagu magacaabaa yuusuf warsame waxaan u haystaa dhalashada dalka britain qoyskaasina waxa ay degnaayeen magaalada birmingham ee dalka britain wariyaha v o wd ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa waraysi la yeeshay aabbaha wiilkaasi cabdiwaaxid warsame waxaanu ugu horreynta weydiiyey siday wax u dhaceen
walaal maya cid i faahfaahintiisay ma jirto maxaa yeelay waxaan waxaa oga gaana oo laga heli karaa waa booliska booliskuna ilaa iyo hadda ma aysan bixin wax baxarka la yidhaahdo akhbaar oo ku saabsan sida wax u dhaceen ma jiraan niisyadu waxa ay qoreenna dee waxa la la adeegsan karaa ama la maxaa la yidhaahdo la la maaragtay ma aysan ahayn reference laga dhigan karo waa gartay sida ay wax u dhaceen adiga seed ku ogaatay yaa kugu soo wargeliyey
habeenkii hadda xilli isaqda dhexe habeenkaasaan saddex anoo hurda baa waxaan arkay teleefano badan oo soo dhacay telefonka ag yaalay waan fiiriyey markaasaan arkay dee dabcan wax jiraan laakiin meel wax ka jiraan ma ogeyn gabar aduu qaraabada ka mid ah soo wacda waxay uti reerka ma la hadasheen mayaan ku idhi shilkaasaa dhacay ay igu tiri adugu goor afartii iyo xoogahaya xilliga wax dhaceen aduu saacad ka bacdi waa gartay mar marka xaaskaas sida wax ugu dhaceen ilmaha ma kuu sheegtay iyo waxaa dilay inuu bam ahaa iyo wax kale iyadu ma aysan ogaan karto sababta maxay tahay ma ahan dee khabiir kuma ahan waxyaabahan qarxa kuma aysan ahan waxay tiri waanu hurudnay markii aanu anagu hurudna ayaan sharqan maqlay wax adigu adigu qarax camal oo kale ah ma ma aanu fahmin bay tiri inay waxaan qarax yihiin laakiinse ma aanu fahmin bay tiri exactly wax waxay yihiin ma aanu fahmin marka qaadistii bay tiri cunuga aan firiyey bay tiri saan u qaaday agteedu hurday bay tiri markaasaan arkay saba dhiig baxaya kabacdina dee markiiba waxaan u ahanay adigu qolada biomediga ama ambulanska isla markii ay yimaadeenna dee naftaaba ka dhacdayba adugu caruur kala baa qolka la jiiftay ilaa iyo afar shan qof ay qolka ku hurdeen adugu wax anugu aan weyneyn laba kamid ah waxyaaba adugu xagatimo yar yar gaareen laakiin de wax kale oon weyn ma haysan ahan waa wax markiisa wax u dhaceen loo fiiriya ilaahay baa mahad iskale ilahay intaa ku ekeysiya baan u mahadnaqaynaa markaas marka reerku birmingham ayay ka tegeen soomaha caruurta iyo xaaska reerku birmingham ka tegan ha reer birmingham aan tahay markii hore ma reer sweden baad haydeen
maya reer horan baan anu horan baan ka imid adugu qaraaba salaan iyo iska fasaxaas yar baan halkaa u aadnay reerku waa aadan anu halkaana ka shaqaynayay marka axaddii lasoo dhaafay bay hadda wuxuu dhacayaan axaddii ka horreysay waxay ka baxeen bay halkan ka baxeen
waa gartay goorma marka natiijada aad sugaysaan iyo macluumaad dheeraad ah haddii bilaysku ay ay kula soo xiriireen dalkan britain booliska dalkan britain ilama soo xiriirin waxaan wariyaal iyo waxbaa ii yimid su-aal weydiiyey de waxaan waxaan umalaynaya booliska sweden ma ingiriiska maaha waxaa gacanta ku haya waa booliska sweden ayaga baanu ka hor sugaynaa iyagana weli war kama hayno haddii waxoogaa yar aad aad sharaxda wiilkaa dabcan inan yar buu ahaa qof noocuu ahaa walaal ilmo yaro sideed jir oo ahaa ilaahay subxaana watacaala baa oofsaday ilmo yaro dee wuxuu ahaa aada iyo aad u hagaagsan oo ilaahay maarata akhlaaqdiisii hagaajiyey aada iyo aad akhlaaqda dee islaamka lagu barbaariyey ee qur-aanka jecel waxbarashadiisa jecel dee ilmo yaro aada iyo aada wanaagsan buu ahaa caafimaadkiisu aada buu u fiicnaa waxaan un ka sheegi kara waa intaas weeye walaalow ilmaha wuxuu ah aada iyo aada u jecel waxyaabahan ilaahay subxana watacaala qur-aanka iyo aada u jeclaa in waxyaabahan dee islaamka o dhan ba aada u jeclaa dharkaas khamiiska iyo cimaamad iyo markas ku labisan jiray waxbarashada aada ba ugu fiican wax akriya wuu jeclaa sportiga aada buu u jeclaa khaasatan dabaasho kale aan geyn jiray aada buu u jeclaa marka de intaasumaan wax kaliya kusoo koobi karaya siduu yahay dareenkaaga walaala dareenkaygu lawi isugu jiraa mid waa midka koobaad oo ina lilahi maa acdaa walahu maa akhada baa nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam yii isaga unbaana siiyey isagaa naga qaaday waa u hogaansannahay laakiinse dee waa dareemaysi karaysaa ilmahaagii oo salay kula joogay oo xalayto aad nabad ku kala seexateen oo aaba ku lahaa oo misena si maxaa la yidhaahdaa sudfaa lagu yiri bahalka la yidhaahdo waa dhintay waa la dilay xoogaa waa dareemi karaysaa laakiinse waxaa qabla kulli shay in waxaan u hogaansannahay markasta dee qadarka ilahay baan u hogaansannahay intaas umaan kusoo koobi karaya kaasi wuxuu ahaa cabdiwaaxid warsame oo ah aabbaha wiil sideed jira oo magaalada gothenburg ee dalka sweden habeen hore ku dhintay kadib markii guri uu hurday bom gacmeed lagu soo tuuray wuxuu u waramayey wariyaha v o wda london ridwaan xaaji cabdiweli
qaxooti badan oo soomaali ah oo aan weli wax sharciya la siinin oo ku nool dalkaasi sweden ayaa waxaa la sheegayaa in laga jaray hooygii iyo cunooyinkii ay ka heli jireen dowladda dalkaasi sweden wariyaheenna v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa arrimahaas waxa uu wax ka weydiiyey axmed cabdulaahi kaboole oo ka tirsan ururka isbahaysiga soomaalida sweden oo fadhigiisu uu yahay stockholm dadka soomaalida runtii baryahan dambe duruufo waxaa soo wajahay dhanka sharciga khuseeya waxaa dhacday in dadka soomaalida ay soo galay labada kun iyo shan iyo tobankii tiradooda lagu qiyaasay shan kun saddex boqol ilaa toddobaatan meelahaas labada kun iyo lix iyo tobankiina kolley ay yaraadeen oo dadka soo galay ay ahaayeen ilaa laba kun ilaa laba kun iyo boqol iyo xoogaa ay ahaayeen dadkaas labada kun iyo boqolka ahay waxaa sharci helay laba boqol toddobaatan iyo toddoba qof maahan intii kale sharcilaan ay ahaayeen sidoo kaleeto dadkii labada kun iyo shan iyo tobanka soo galay barkooda iyagoona inay sharcilaan ahaayeen marka maadaama ay sweden ay xirtay xaduudihii ay xirtay qaxootiguna aada ugu soo badbatay sidaa daraaddeed dadkii waxaa ku dhacday in xoogaa sharci la-aan dadka soomaalida waxaa la bilaabay in la yidhaahdo waxaad soo celisaan elemanku baa la yidhaahdo kaarka oo loo aqoonsado maanta inuu yahay id oo kaleeto id kaar inuu yahay sidoo kaleetona qaarkood kuwii diidmooyinka helay laygu yiri istabere sida caruurta oo kaleeto hadda markii ay gaaraan sideed iyo toban sano ay gaaraan in la yidhaahdo adinku isbedebera oo meelo aada cunto iyo ka raadsateen adinku kulley isdabera laakiin ma jirto hadda hadda warar aan maadaama waxaan wacwacay dad sharci la-aana oo oo mataqaanaa aan waxaan weydiiyey wax warbixina oo ku saabsan arrimaha hadeertaan suuqa ku jira oo idaacaduhuna runtii ay qoreen shalay ay qoreen oo in booliiska uu tareemada meelaha tareemada iyo uu bilaabo inuu istaago oo uu weydiiyo ay dhikaaro u weydiiyo marka taasna waxaa lala xiriiray dadki walwal ay soo wajahday in maaragtay qaqabasho ay bilaabatay ilaa shalay iyo arrintaasa waa gartay marka saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa arrimahan iyo tallaabooyinkan hadda bilaysku ay qaadeen ama guud ahaan dalka sweden laga hadalhayo ee ah qofka sharci la-aanta ah inaan wax xuquuqa lahayn oo isagu isdabero mase la yaqaanaa dadka soomaalida tira ahaan intaay dhan yihiin ee sharci darrada ku jooga dalkaas dalkan sweden sharci darra waxaa ku jooga uguumata qiyaas dad u dhexeeya saddex kun iyo shan boqol ilaa afar kun saameyn weyn ay ku yeelanaysaa dadku ma degana dalkoodii ma degana dalku waxay kasoo hayaameen dalo dheerdheer ay kasoo hayaameen meeshaana waalidna uma joogo dad kalena uma joogo dad qaxootiyay ay ku ahayeen noloshooduna waxay ku tiirsan taha runtii maalinlaha lacagta yar la siiyo maalinlaha ah iyo guryahaas ay degan yihiin marka haddii dabajoog ay noqdaan oo ay noqdaan sidii dadyowgi kaleeto waddamadan hadda yurub ka yimid oo kale oo banaanka fadhiyo oo kaleeto hadday noqdaan dhib weynay tahay marka saameyn weynay ku yeelanaysaa in la yidhahdo isdabera sababtoo a deegaan ahaana ma yaqaanaan meel maaragtay ay uibidaan waxyaabaha yar ee la siin jire lacagaha ah sida aad sheegtay iyo hooygii ay heli jireen iyagoo bilaa sharci ah hadda ma helaan miyaad leedahay qaarkood kuwa diidmada la siiyey ama ha noqoto kuwa lagu qabtay dhanka luqadda ha noqoto ama qaar interviewgii ka hallaabay ha noqoto dadyowgii diidmada la siiyey waxaa lagu yidhi isdabera beryihii horeeto sweden laguma aqoon inay dhahaan dadka isdabera gunnada kolley way sii jireen laakiin hadda isbeddel weyna ka muuqata taasna waxaa laga yaabaa inay tahay culayska guud ee qaxootiyaasha qaxootiga dalka soo galay marka dhibaata runtii haysato dadkii soomaalida ahay caawinna way u baahan yihiin laakiin meel ay maciin bidaan oo hadda caawin ka helaan kolley ma lahan laakiin dadka kaleeto soomaalida aha la marugooda dhammaan masaajida iyana waa la iska wargeliyey in dadkaas maaragta lasoo dhaweeyo ururo soomaalidu dalkan ka jiraahuna ay maaragtay garba ka garab ka geystaan wixii la qaban karo waxaan la soconnaa dalalka qaarkood sida norway oo kale haddii qofka aan sharci loo ogolaan dalka mararka qaarkood xoog looga masaafuriyo oo soomaaliya la geeyo sweden dhaqamada noocan oo kale ma ka jiraan ama sharciyada sababi kara in qof la qasbo oo dib loo celiyo haddii aanu haysan wax aqoonsi ama wax sharci oo dalka uu ku joogo ha absolute way jirtaa dad badan oo la celiyaa jira laakiin waddanka soomaaliya oo kaleeto sharci ka baxsana lagula dhaqmaa sababtoo ah soomaaliya hadda ma degana wada shaqaynna dawladdu kalama lahan dadka celinta dadka laakiin wadamada kale wadamo badan oo loo celiyaya jira wadamada afghanistana la bilaabay wadanka ciraaqaa la bilaabay laakiin soomaaliya waa sharci kabaxa loo sameeyey laakiin qofku maaragtay bedelkeydii asagaa isdabaraya ma la celinayo xoog hadda laguma bilaabin laakiin warkan cusub oo ah in shalay koo iyo labaatankii bisha ay bilaabeen aidikarko iyadana welwelkeeday leedahay wax waran hadda kama soo bixin ugu dambeyn marka arrimahan ma dadka soomaalida oo keliya ay aada u saameynayaan mise guud ahaan dadkii qaxootiga ahaa ee sannadihii ugu dambeeyey soo qulqulayay ayay guud ahaan saameynta ku leeyihiin dad badan oo runtii la celiyey way jiraan dad badan oo la celiyaa jira dadyow qaladaad kale lagu qabtona waa jiraan oo dhanka identiteedka ah iyo wadamo aysan sheegan oo kaleeto laakiin dadka soomaalida si gaar ah dhibaato leeda dad awal markii horeta dhibaato kasoo cararay dad dhibaataysnaay dawlad garab istaagtana aan lahayn safaaradna aan joogin oo maaragtay xaquuqda xataa ay leeyihiin iyo meel ay maciin badan aan haysanin dhibaato weyn ay iyaga usii leedahay laakiin guud ahaan dalka xoogaa qaxootiga ayaantan sharciyo adag ayaa lagu soo rogay laakiin way usii daran tahay dad awalba markii hore daciif ahay haddana haddii lagu sii adkeeyey waxaa waaye meeshaas dhibaato weyn waa dareemi kartaa wax ka dhacaya
kaasina wuxuu ahaa axmed cabdulaahi kaboole oo ka tirsan ururka isbaysiga soomaalida sweden ee fadhigiisu yahay magaalada stockholm waxa uu u warramayey wariyaheena london ridwaan xaaji cabdiweli
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a washington qaybaha soo socda idaacadda waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo weliba dagaalo ka dhacay gobolka hiiraan marka intaasi oo dhan ka hor waxaanu idiin soo gudbin doonaa wararkii caalamka oo kooban ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa ku dhintay iska horimaadyo xoogan oo shalay ilaa iyo xalay ka socday gobolka bakool deegaano ka tirsan dagaalkaasi ayaa la sheegay in ay iskaga hor yimaadeen ciidamada ururka al-shabaab iyo kuwa maamulka deegaankaasi waxaana la sheegay in dagaalkaasi uu ka dhacay degmada loo yaqaano muuragaabe oo ka tirsan gobolka bakool
madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa maanta aqalka cad ee mareykanka waxa uu kula kulmay dhigiisa costarica louis guermosoles si ay u dhammaystiraan heshiis dalka costarica lagu siinayo malaayiin dollar oo gargaar militariya isku day mareykanku uu ku doonayo in lagu xakameeyo dembiye abaabulan iyo ka ganacsiga tahriibta ayaa madaxweyne obama iyo ku-xigeenkiisa joe biden waxay isku raaceen in dalka costarica loogu deeqo lacag gaaraysa soddon milyuun oo dollar oo la siinayo militariga dalkaasi
ciidamada cirka ee dalka nigeria ayaa maanta oo salaasaha sheegay inay dhaawac xoogan gaadhsiiyeen hogaamiyaha ururka boko xaraam ibraah abubakar sheeku iyo qaar ka mida hogaamiyaasha sarsare ee ururkaasi kadib markii la ay bartilmaameydsadeen xarumaha ururkaasi oo ciidamada cirka ah ee ay weerar ku qaadeen saani cismaan oo haafayeen u hadlay ciidamada dalka nigeria ayaa sheegay kadib markii qoraal uu soo saaray waxaanuu faahfaahin ka bixiyey in hogaamiyaha boko xaraam uu ka dhaawacmay garabka kadib markii ciidamada dowladdu ay duqeyn cirkaa ku geysteen meelaha ay gacanta ku hayaan oo ku yaala dhulkaymaa
turkiga ayaa sheegay in uu ka noqonayo war hore uu u sheegay oo tilmaamayay in ururka isus ay ka dambeeyeen weerar u geystay wiil dhallinyaro ah oo isku qarxiyey maalintii sabtidii aroos ay lahaayeen kurdiyiinta halkaasi oo ay ku dhinteen konton iyo afar qof ra-iisul wasaaraha dalka turkiga benali yildrim ayaa waxa uu sheegay in wararkaasi hore ee ay sheegeen ay ku salaysnaayeen hadallo aan sugnayn oo laga soo xigtay qaar ka mida goobjoogayaasha halkaasi ku sugnaa ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay inaanay ilaa iyo hadda xog sugan aanan ka haynin cidda weerarkaasi ka dambeysay isagoo sheegay in warkii hore ay u sii daayeenna uu ahaa midaan sax ahayn wararka iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan v o a washington wararka ka imanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex ka tirsan askarta dowladdu ay ku dhaawacmeen iska horimaadyo ka dhacay meel u dhow deegaanka luuq jeelow ee galbeedka ka xiga magaalada beledweyne warbixin amuurahaasi ku saabsanna waxaa noo soo diray wariyaha v o eeda xuseen xasan dhaqane iskahorimaadkan ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab oo ka dhacay meel u dhow deegaanka luuq jeelow ayaa waxaa ka dhashay khasaare dhaawac ilaa saddex askari oo ciidamada dowladda ka tirsan kadib markii weerar gaadmo ah lagu qaaday gudoomiyaha maamulka magaalada beledweyne maxamed macalin cismaan oo v o a la hadlay isagoo ku sugan deegaanka luuq jeelow ayaa waxa uu sheegay in khasaare xoog leh ay gaarsiiyeen dhinaca al-shabaab dhinacooduna ay bad qabaan meeshaas dagaalka wuxuu ka dhacay luuq jelow iyo inta u dhexaysa wardhabeel jidka inoo gale meeshaas marka dagaal xoog badan ayaa lagu qaaday nimankaasi khasaaro ballaaran oo soo gaadhay al-shabaab oo dhimashadii dhaawac leh gudoomiyaha beledweyne ayaa intaa raaciyay in ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay deegaanka ka bilaabeen howlgal ay ku doonayaan in al-shabaab ay kaga saaraan deegaanada ay maamulaan
howlgalkii ugu dambeeyey oo shabaab lagu dabargoy lahay haddii la halka dhigo waxaan aadaynaa hadda sida haddaba ku cad jadwalka ciidamada amniga inaa laisku xero buuqa qablo iyo muxuu ahay iyo beledweyne oo dhinaca kalentana ay xoreysan yihiin ceel cadde iyo ceel cali iyo buuq wasaari ceelle dheer iyo wabxo wax kala oo dhiman ay yihiin meesha la yidhaahdo qaqla iyo muxuu ahay xaraala oo warnabeel baar iyo luuqa jiruhu iyo meesha la yidhaahdo daagaabo intaas insha allahu tacaala haddii la yaraad ka dhiga ayaa gacanta lagu dhigi doonta oo dalkaana joogsamahay waa kii ay kacdoonka shacabka la shaqaynayay ila ka madax bannaan dhinaca dowladda ayaa waxay sheegayaan in saddex askari oo ciidamada dowladda ah lagu dhaawacay kadib markii weerar gaadmo ah lagu qaaday xilli ay marayeen inta u dhexaysa deegaanka luuq jeelow iyo wardhabeyle ciidamada iskaashanaya ayaa dib uga soo baxay deegaanka luuq jeelow wax yar uun ka hor xilligii salaada casir xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana dhegeystayaal waxaaad ku soo dhowaataan umuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka axaddii daroraad waxaa la soo gebagabeeyey ciyaarihii olombiga ee ka socday magaalada rio de janeiro ee dalka brazil dalalka ka qayb galay waxay ahaayeen laba boqol iyo toddoba dal waxaana lagu tartamayey siddeed iyo labaatan nooc ciyaareed haddii haddaba aynu si gaara u eegno dalka maraykanka intee la-eg ayuu ahaa ka qaybgalkiisu waa kan jamaal axmed cusmaan wariyaha ciyaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a maraykanku waxa uu ka mid ahaa waddamada ugu waaweyn ee ka qayb qaatay ciyaaraha olombikada ee waddanka brazil ka dhacayey garaan magaalada rio de janeiro waxaana u matalayey ciyaartooyda ugu badan ee waddan ay u dirsadaan ciyaarahaasi oo waxaa ka qaybgelayay ciyaaryahanno gaaraya ilaa iyo shan boqol konton iyo sideed ruux oo laba boqol lixdan iyo afar ka mid ay yihiin rag laba boqol sagaashan iyo afar kalena ay yihiin dumar marka meesha waxaa kaaga muuqata in ciyaartooyda maraykanka matalaysay ay habluhu ku badnaayeen ragguna ay ahaayeen kuwo aan sidaasi uga sii hooseyn hablaha hase yeeshee tirada markaad fiiriso in raggu ay ka yaraayeen hablaha waxaana maraykanku uu noqday ama uu yahayba waddanka ugu biladaha badan ee ciyaarahaasi magaalada rio de janeiro waddanka brazil ka soconaya ku guulaystay maadaama uu maraykanku ahaa dalka ciyaaryahanada ugu badani ay ka socdeen kaalintee ayuu ka galay ciyaarahan bilada intee la egseh ayuu ku guulaystay kaalinta koowaad maraykanka ayaa ah wadamada kala gedisan ee biladaha ku guulaystay waxaana uu maraykanku uu ku guulaystay bilado gaaraya in ka badan boqol iyo labaatan biladood ayuu ku guulaystay biladahaasi boqol iyo labaatanka ka badan ee ciyaaryahanada maraykanka ay ku guulaysteen waxaa lix iyo afartan ka mid ay yihiin dahab soddon iyo toddoba waxay yihiin qalin soddon iyo sideedna waa maar marka tartankaasi maraykanka biladaha ugu badan ee uu ku guulaystay waxay ka yimaadeen dhinacyo dabaasha lix iyo toban biladood oo dahaba ayuu maraykanku ku guulaystay dabaasha sideedna qalin sagaalna maar marka wadarta guud ee uu maraykanku dhinaca dabaasha ku guulaystay waxay gaareen soddon iyo saddex biladood waxaa ku soo xiga dhinaca ciyaaraha fudud saddex iyo toban biladood ayuu ku guulaystay oo dahabahi toban maara iyo sagaal qalin ah marka intaas ayaa maraykanku uu biladaha ugu guulaystay bilado kale oo badanna way ku guulaysteen oo waa ay jiraan maraykanka oo lagu sheegay dalkiisa ogolootiga waxa uu ka mid ahaa dalalkii soo dirsaday ciyaaryahanno midabo iyo diimo kala duwan haysta haddii haddaba aynu si gaara u eegno ciyaaryahanadii muslimiinta maraykanka waxaan arkaynaa in tiro aan yarayn ay qayb ka ahayd ciyaarahaasi iyadoo qaarkoodna ay bilada soo hooyeen muslimiin kala gedisan baa maraykanka u matalaysay ciyaarahani ka qayb qaatay oo qaarkood bilado kusoo guulaystay tusaale ahaan gabadha la yidhaahdo dalila moxamed waxay noqotay gabadhii ugu horreysay oo maraykan ah oo ku guulaysata orodada afarta boqoloo mitir waxaana noqotay gabadhii ugu horreysay maraykan ah ee orodadaasi ku guulaysata orodadan maahan afarta boqoloo mitir ee la ordayo un waa mid sidoo kale ku jirta bootin ayaa ku jirta oo intay xogaha ay ordaan waxay ka boodayaan meel samaysan oo loogu talagalay in ciyaartooydu ay ka boodaan dalila moxamed orodyahano kale ayaa jiray oo muslimiina oo maraykanka matalayay ciyaaryahanadaasi muslimiinta malahatooda ugu magaca dheer waa ibtihaaj maxamed ibtihaaj waa gabadh ka soo jeeda bulshada madow ee maraykanka gabadhan waxaa aad loogu xasuustaa markii horaantii bishii februari ee sannadkan uu madaxweyne barack obama booqday masjid ku yaala magaalada baltimore ee gobolka maryland gabadhan oo kulanka qayb ka ahayd ayaa waxaa magac dhabay master obama oo ku ammaanay xijaabka ay wadato una rajeeyey in marka ay maraykanka ciyaaraha olembiga uga qayb gasho ay bilo dahaba soo hoyso waa kan mar kale jamaal axmed cusmaan oo sharxaya ka qaybgalkii ibtihaaj maxamed
gabadha la yidhaahdo ibtihaaj maxamed waxay ahayd gabadhii ugu horreysay oo maraykana oo iyadoo xijaaban oo asturan oo madaxeedu uu u xidhan yahay oo ay dadan tahay ay ka qayb qaadata tartanka rio de janeiro ee waddanka brazil ee olombikada waxayna ka qayb qaadanaysay tartanka dhinaca iyo seefaha lagu tartamo waxay ku guulaystay abaalmarin ayay kusoo guulaystay oo dhinaca maarta ah waxayna ka mid ahayd ciyaartooyda maraykanka ee abaalmarinada tirada badan ee maraykanka ku guulaystay mid ka mid a soo hoyday waxayna xushmad iyo qadarinba ay u muujisay ciyaartooyda kale ee ay la ciyaaraysay iyadoo sidaas si la mid ahna ay sheegtay in xijaabkeeda iyo asturaanteedana xushmad badan loogu muujiyey inta ciyaaruhu ay socdeen guulahaas dhinacyada badan leh ee ciyaaryahanada maraykanku ay ka soo hooyeen tartankii ciyaaraha olembigu ma ahayn mid dhammaantii ubax lagu wada qurxiyey afar ciyaaryahan oo dhinaca dabaasha ayaa rabshada ka sameeyey goob shidaalka laga qaato oo ku taala magaaladii wax marti gelinaysay ee rio de janeiro ciyaaryahanadaasi oo ku andacoonaya in iyaga dhib loo geystay waa kan jamaal oo mar kale inoo faahfaahiya wixii dhacay booliiska brazil waxa ay sheegeen dhowaantan in dabalyahano maraykan ahay oo olembikada ka qayb qaadanayay in lagu soo dacweyn karayo qarbudaad iyo bixinta warbixinno been abuura oo ay booliisku siiyeen kadib markii dabaalyahanadaasi ay qirteen inay been abuureen sheeko ahayd in qori caaradiisa dhac loogu geystay gudaha waddanka brazil dabalyahanadan waxay kala yihiin ryan losh jack kanger gunner bens iyo james fagan waxaana dhammaantooda ay mar hore booliiska iyo warbaahintuba u sheegeen in dhac loogu geystay kadib markii ay ka soo baxeen meel lagu caweeyo oo ku taalla waddanka brazil halkaas oo ay sheegeen inay kusoo caweynayeen laakiin arrintu markii la baaray kadib waxaa la ogaaday iyagoo gaasstationa ama goob shidaalka lagu iibiyo iyo waxyaabaha yaryarkaahi ay dadku u baahan yihiin iyagoo cabsan halkaasi galeen dabadeedna ay kharbudaad halkaa ka sameeyeen boolisku markuu yimaadeyna ay u sheegeen in halkaasi dhac loogu geysto oo sheekadaasi been abuurka ay sameeyeen inkastoo markii dambe arrintani kaamerooyinka nabadgelyada markii la baaray lagu caddeeyey in ay iyaguba ahaayeen kuwo cabsanaa oo dhibaatooyin halkaa ka geystay oo waxa ay sheegayaan haba yaraate waxba ka jirin madaxa biliiska magaalada rio de janeiro waddanka brazil fernando veloza ayaa waxa uu sheegay in ay raaligelin uga fadhiyeen afartaasi dabalyahano oo maraykanka u dhashay oo iyagu arikani lagu eedeeyey inkastoo markii dambe ryan lashto isagoo maraykanka jooga uu raalgelin arrintaasi ka bixiyey waxaana taasi ay sidoo kale saameyn ku yeelatay shirkadaha uu isagu ka helayey maalgelinta oo uu sameynaya xayeysiiska oo ay ka midka yihiin shirkadda la yidhaahdo spido iyo ralph loren oo dhammaantooda sheegay inay kala laaban doonaan ryan lish maalgelintii iyo xayeysiiskii uu sameyn jiray kadib markii ay ku caddaatay inuu sheeko been abuura uu sameeyey oo fadeexaddaasi uu dhex fariistay marka dhibaatooyinkaasi ayaa la soo deristay afartaasi dabadyahaana maraykanka u dhashay ryan lodgt waxa uu sidoo kale ku guuleystay abaalmarin dahaba dhinaca dabaasha waxaana olombicu laf ahaantoodu ay sheegeen inay ka fiirsan doonaan in ciyaaraha guud ahaanba dhinaca tartanada kala gedisan ee dabaasha olombikada laga fariisiyo ryan lodgt iyo saaxiibadiisii kale ee lagu helay dhibaatada ahayd inay sheeko been abuur ah taasoo loo arkay inay sumcadilis ku ahayd magaalada ciyaaraha martgelinaysay ee rio de janeiro ee brazil iyo sidoo kale brazil guud ahaanba dhegaystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta ku soo qaadannay kaalintii ciyaaryahanada maraykanka gaar ahaan kuwa muslimiintu ay ka qaateen tartankii ciyaaraha olombiga ee xaddii doraad lagu soo gebagabay magaalada rio de janeiro ee dalka braziil intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahy maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna waa doodii gaabnayd iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka soomaaliyeed oo qaar ka mid ihii ay aaminsan yihiin dadkii ka qayb galay dadka xilalka ka soo qabtay soomaaliya xilliga burburka in aanay wax mas-uuliyada dalka ka qaban karin ay dooda gaabani ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya dhaktar cabdicasiis maxamuud takar oo ka mid a asaasayaasha isbahaysiga rajo soo celinta soomaaliyeed oo shirweynahoodii toddobaadkii aynu kasoo gudubnay lagu qabtay koowaad magaalada nairobi iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed waxaan ku bilaabayaa dhaktar cabdicasiis maxamuud takar bismillahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa isbahaysiga rajo xisbina ma aha xukunna ma doonayno su-aasha ay weydiiso oo ah dadkii ka qayb qaatay xukunka dadkoo idil ma aha qof alla qofkii sida ay ila tahay aniga iyo siday aaminsan tahay rajo filsafad ahaan qof alla qofkii ka qayb qaatay xukuumadii isdaba socday oo labaatankii sano ama shan labaatanki sano lasoo dhaafay xilalka ay hayeen ay ahayd xilal isbedel samayn kara ama wadanka u keeni kara wax wanaag ah oo aan shaqadii ka tegin oo shaqada iyagoo haya ama ay dowladii ay dhacday ama xilki laga qaaday waxaan aaminsannahay inaan mas-uuliyad mar dambe loo dhiibi karin sababto ah waxaan adeegsanayna annaga xadiidka nabigeena caleyhi salaatu wasalaam oo ahaa macnihiisu laa yaldiqu lmaru min juxrin maratayn qofka muslimka ah mar keliya lagama wada qaniino hal goda marka khaladku intii qofka uu galo isagoo aan tooba ilaahay weydiisan isagoo aan cafis ummadda weydiisan in mar labaad la aamino oo khaldamo mar labaad la aamino waxaan u aragnaa inay tahay gaf iyo quursi la quursanayo shacabkeenna maxamed cali xaashi bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan aada iyo aada usoo dhaweyneynaa bahda v o da iyo dadka soomaalidoona dhegaysanaya dhammaantood soomaaliya arrinteedu ma aha arrin sahlan mana aha arrin maaragtay hal mowqif iyo hal qolo ay goonidooda u xallin karayso dalka kan waxaa weeye ilaa iyo xukunkii askarta wuu iska daalaadhacayay oo hadba nooc buu soo baxayey waxaana weeyaan xukunka sidiisa marka hadda xataa islaamnimo loo eego waxaa la yidhaahdaa xukunka doonidiisu mar waa xaaraan marna waa karaahiyo marna waa loo baahan yahay qofka wax isku og oo daacadnimo iyo aqoon iyo dadnimo isku og inuu yidhaahdo war hawshaas waxaan u soo istaagay inaan qabta ee ah laygu taageero waxaa weeyaan tii nebi yuusuf oo kale laga qaadanayaa markii xukunka lagu doono laaluush iyo xumaato iyo qabiil wuxuu noqonayaa xaaraan markii cid la doorto oo maaragtay samada kore laga soo amro in qofkaas meesha u qabtana in lala xisaabtamo weeye laakiin maxaa aniga lai dooran waaye oo isaga loo doortay waxay noqonaysaa karaahiyay noqonaysaa markii qofku qof uu soo baxo oo uu yidhaahdo meesha hawsha aniga lai dhiibana waxay noqonaysaa xalaal weeyaan waana faral weeye maxaa ku jaban marka dadkan maalin walba soo baxaya ee madaxweynaha raadinaya ama xildhibaanka raadinaya ee hoteelada dadka u kareynaya ee qabanaya ee ay ku jirto raqbad ama rabitaan inay wax bedeli karaan maxaa arrintaa ku diidanta marka ugu horeysa qofka isaga isma boqro waxaa loo baahan yahay qofka inay shacabku ay ay doortaan oo ay u gartaan oo ay u arkaan inuu yahay qof xilkas ah oo ay u soo jeediyaan oo yidhaahdaan adaan noogu geesisan adaan noogu aqoon badan adaan noogu deeqsisan adigana mathel laakiin qof inuu intuu ku qabsado xaflad hotel uu yidhaahday dhegaysta anaa madaxweyne idiin ah ee intiina kalena ii heesa hadda waa mar labaad quursiga lagu haya shacabkeenna waxyaabahaasna ma sii socon karo ma sii socon karaan isbahaysiga rajana waxay u aragtaa waxaas inay tahay waxyaabaha keenay in uu dib u dhaca uu dhaco oo qofka uu intuu dembi galo uu soo noqnoqdo oo soo noqnoqdo oo isagoo shalay wax walba bi'inayay uu soomaaliya tooso uu qaado waxaana wax la aqbali kara maaha waxaa shardiya marka hore inaad haysatid shacbi ka fakeri karaa ama dooran kara cidduu isagu doono meeshan waxa weeye soomaaliya gacan kuma jiro soomaaliya quwadaa ku diriraya waxayna u badan yihiin quwada ajnabiya iyo jabcado kaleoo la diriraya ayaa meesha ku jira marka cidda odhanaysa maanta soomaali intay soo istaagto war anaa maaragtay ee ku dooranaya ee ama aniga maaragtay ee adigu awoodda maliya anaa awoodda leh waxaan u malaynayaa arrintaa midda bedeli kadha oo ka roon waxa waxay noqon kadhaa dadka gelaya baarlamaanka shuruudo adag in lagu xiro anugu waan akhriyey shuruudaha dowladda aad bay u jilicsanaayeen shuruudo adag in lagu xiro ciddii baarlamaanka gelaysa oo markaas dad quality leh oo wadaniyiina inay mataqaanaa ay baarlamaanka galaan oo ay iyagu wax doortaan ilaa shacab wax dooranaya ma jiro adiga shacabka haddaad tirahayd anugu nin xukun qabtay ma dooranayo adiga maahayd ninka wax dooranaya ninka wax dooranaya waxa weeye ninka la soo xulay oo baarlamaanka gelaya wey marka baarlamaankii in in aynu u xullo shuruud adag ku xiro ninkii baarlamaanka gelaya oo aan xataa wax laga qabanayn oo xataa nimanka mutacalimiinta ama dhallinyarada ama hay-adaha bilaabaya aynan soo qaadayn dadkan darogada lagu laynayo oo lagu dhaamgaraynayo qaadkan iyo beledatan iyo xashiishadaha kan iyo shiishadan lagu garaacayo dadka aan sooba qaadayn dhibteeday leedahay dagaalada lafteeda oo socda in nabad laga raadiyo weeye oo nabad la raadiyey sida hadda adduunyada waxaa ka jira oo dagaalada ka socda sida suuriya libiya mataqaanaa afghanistan iyo ciraaq iyada oo dagaalkii socdo ayaa haddana waxaa furan barnaamij kale oo nabadoon ah war dalkan aynu dalkii dalkii aynu badbaadino waxa kan waa imaanaysaa laakiin xagga doorashada iyo waxaan la sheegayo waxaa lagu tuugsadaan qabaa ee doorashada ayaa shaki badan iyada qudheeda laga muujinaya waa su-aalaan labadiinaba idin dhex dhigayo markan ee dhowr goor iyo doorashadu dib u dhacday ma kuu muuqataa doctor cabdicasiis in xilligan haddii ay dib u dhacdo xitaa in loo dulqaadan karo maadaama muddo dheer ay dadku ay sugayeen horta marka ugu horeysa anagu hadda go-aankaba ma lihin haddii dib u dhac uu dhacana waxaa mas-uuliyaddeeda qaaday waxaa mas-uuliyadda qaadaya ciddii loo wakiishay oo howsha kasoo bixi weyday howshan howl hadda bilaabatay maaha dadkaas waxaa loo wakiishay inay afar sano ka hor ay howlahan ay sameeyaan arrimii loogu talagalay inay sameeyaan waxay ahayd inay gaaraan one man one vote iska daa one man one vote in doorashadii laftirkeeda oo tii oo kale ah dib loo dhigo hadda mar labaad waxay muujinaysaa meesha isdhexyaaca iyo khaladka iyo iyo iyo iyo iyo howshow aada u liidata anagu waxaan u aragnaa kolley ilaah baa og ma sheegi karna wax walba waxaan u aragnaa doorashada inay dib u dhacayso waxaan u aragnaa doorashadana inay horseedi karto inay dhibaato dadka dhexdiisa ay ka dhacdo maxaa yeeley waa la qabaa walaalkay xaashi inay habboon tahay in arrimaha sayita laga baaraandego lama sameyn wax kriteria oo dadka kala saaraya lama sameyn sifo sifo sifooyin dadka kontonka ah lasoo xulayo ay ku imaanayaan arrimaha sayita waxaa muuqda inay cilaaq iyo buuq ay dhex dhigi doonta qoyska dhexdiisa iyo baxda dhexdooda aniga waxaan qabaa hadda haddii ay dib u dhacdo bilo iyo muddo un dib u dhacdo iyo xaaladdu hadda siday tahay inaan waxba isbedeleen waayo hadda lafteeda waad aragteen magaca un baynu haysanaa soomaalinimada laakiin sidii looga gudbi lahaa marxaladda lagu jira hadda wax muuqda oo la odhan karo alele qodobkaas ayaa haddii bil ama kabacdi ama yani waxaan hore loo soo dhigo qodobkaasaan ka faa'iidaynaa ma muuqato marka maadaama aynan muuqan intii iyadoo aan waxba inta la dhisin qoladaanuna aynan maaragtay xoogaa muddo ku yar darsan haddii la yidhaha meesha lagu kala taga kasii daran marka sidaa awgeed waxaan qabaayaan waxba la isku mashquulinin in doorashadu dib u dhacdo iyo doorashadu iska jiitamaysaa maxaa jira xaaladdaa waxay tahay mid aan deganayn oo wax yacni la iswada haysto waayo dadkii soomaalida ah inta badan waxaad moodaa inaynan is-aaminayn midda kalena dhinaca kalena waxaad moodaa inaynan kala jid qaadanayn marka waa xoogaa waa jiitami kadhaa ajnabina waa ku dhex jiraa haddii ay wax dib u dhacaanna waxaan qabaa loo dulqaato anigu waxaan mas-uuliyaddeeda saaraya wadaniyiinta xalaasha ah oo oo oo ay ahayd waajibka inay hawshooda ay qabsadaan kuwaasaa hawshooda ka seexday inta ay hawsha ka maqan yihiinna dib u dhac waa dhacaya isqabqabsi waa dhacaya waddankeenina dhaqaale xumada hadda haysa iyo ka daran waa kusii jirayaan iyo dhallinyaradeenna oo shaqala-aanta ay hayso wuxoo dhanna mas-uuliyaddeeda anigu dusha kama saaraya walaa dowlad goboleed iyo dowlad federaal ee mas-uuliyaddo idil waxaa iskale khalad ka dhacay wadaniyiinta xorta ah oo hawshoodu qabsan waayay aad iyo aad ayaad umahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen dhaktar cabdicasiis maxamuud takar oo ka mid ah asaasayaasha isbahaysiga rajo soo celinta soomaaliyeed oo dhowaan shir ku qabtay magaalada nairobi iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed oo digaable inta aynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan washington idinka oo naga maqlaya mawjadaha gaagaaban ee toddobiiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaalidatcom waxaan idaacadda si wada jir idinkugu soo jeedinayay galabta anigoo ibraahim xasan daandurey iyo sare ciidla nuur bal aan ku nasanno heestan
dahayga aragtidaada cad bay ugu farxayaane indhahayga aragtidaada cad bay ugu farxayaane adoo kale aadmigana kumaan aragin adoo kaleba aadmigana gacalo oon kumaba aragin adoo kale aadmigaba kumaan aragin adoo kaleba aadmigana gacalo oon kumaba aragin ubax aragka baxay iyo hidadiisu qalbiga ubax aragka baxay iyo hidadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tihi jimeel ma dhigana macan mays aro ubax aragka baxay iyo hididadiisu qalbiga ubax arag ka baxay iyo hididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tiri axtimeel ma dhigana macamays aroosna axtimeel ma dhigana macamays aroosna hablaheena dhulkaanigu hadda ugu ilwaad kurnay hablaheena dhulkaanigu hadda ugu ilwaad kurnay amaanta ufududaaye afeeguna amaantaada jacalo oy ufududaaye
afkaaga ammaanta gacalooy u fudud ah codka fu'aad cumar ayaanu kusoo gabagabeynaynaa ibraahimow idaacaddii galabnimo intaanu dhegaystayaasha mar kale hawada ku kulmaynana waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo
adankaa ishaagtee wax meel ma dhigana macamays aroos inkastoo i aad